bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii labiyo lixdanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum dersigana waxaan uga hadlaynaa qaab cusub oo qoraysh ama kufaaru maka ay kula dagaalameen nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo dacwadii islaamka iyo mu'miniintii iyo qoyskii reer bani haashim iyo reer bani lmutalib ee uu madaxda u ahaa abu taalib oo ficilo iyo sharaf daraaddeed ula saftay ama ula duubtay nabiga sala allahu calayhi wasalam oo yidhi marnaba intaan nool lahay intuu xusulkayagu xabaal ka sarreeyo isagao uma tegi kartaan annagaa ka sokayno horta annagana laaya marka waxaa lagula kacay qaab cusub oon intii markaa intii ka horreysay aan la adeegsanin waxaan ka soo hadalay qaababkay adeegsa adeegsadeeni inay ugu horreysay dacaayad xun oo fool xun in maaragtay lagu la dacadeeyo nabiga oo la yidhaha wuu waalan yahay waa saaxir waa beenaale qur-aanku waa sixir in waxaa la yidhaahdo iyo waa sheekooyinkii hore asaatiiru alawaliin ummadihii hore sheekooyin berileedoodii weeye waxaas dadweynaha lagu jaahwareeriyo muddo markaa tii socotay ay wax qaban weyday waxaa loo gudbay qaab kale oo ah kii hore af buu ahaa ee adin waxaa lagu bilaabay ducafaau lmuslimiin muslimiinta tabarta yar waxaa lagu xijiyey kuwa kale arrintaasi waxay horseeday muslimiinta inay qaxaan laba jeer ay u qaxaan ilaa ardi alxabasha geeska africa ay usoo qaxaan waxa oo dhan waan ka soo hadalay markii dambe waxay gaadhay in nabiga caleyhi salaatu wasalaam loo soo dhigto abu taalib intaasoo goor in lala xaajoodo intaa oo dhani markii ay waxba u tari weyday kufaaru maka oo islaamkiina uu sii bulaalayo oo markii dambe ay weliba islaameen rag waaweyn oo xamsi iyo cumar ay ka mid yihiin yaa waxay bilaabeen inay bedelaan qaabkii hore oo yidhaahdaan aanu ninkan waxu ogolaano gorgortan yay la galeen marka ay leeyihiin haddaad xoolo rabto yani wax allo waxay naftu jeceshahay oo dhan oo bani aadam u dagaalamo dagaalada adduunka ka socda maanta waxa loo dagaalamo oo dhan ayay ogolaadeen ninkii mabdi-iisa ku adkaystana marka hore waa la caay markii ku xigto waa lala dagaalami haddii waxba laga qaadi waayo marka dambe waxaa la isku dayay aliqraa in maxaanku yidhaha la hunguri geliyo oo madax baa lagaa dhigay iyo xoolaha lagu siin iyo wax walba tii markay socon weyday haddana waxay bilaabeen inay markii koobaad tanaasulaad marka inay wax kasoo tanaasulaan yidhaahdaan maarata andiimaha isku darsano adiguna waxaan caabudnana lala caabud adigana ilaahgaan kula caabudaynaa tii markii laga diiday ee dee wax la aqbali kara maaha yaa markii dambe waxay dhaheen maya waxa bal ixtiraamun anaga waxaad u muujisaa ilaahyadayada waxoogaa ixtiraama u muujiyo bal maaragtay gacanta saa u saar kadibna waan ku raacaynaaye waxa oo dhan markay socon waayeen yaa waxay adeegsadeen qaab cusub oo la yidhaahdo cunaqabatayn maanta oo adduunyada aan ku noolahay ee nimanka kufaarta ah ee maanta adduunka ka taliya ruuxii isaga ka hor yimaada gaal iyo muslim in kastaba ha ahaado inta unbay kula adeegsadaan dacaayad way dacaadeeyaan waxbaan ku ogolaanaynaa ee maaragtay waxaan ka tanaasul way yidhaahdaan seef la yidhaahdo cunaqabataynna meel bay u taallaa marka cunaqabataynta maanta ay sameynayaan ee dowladaha waaweyn ee ee gaalada ah waxa weeyaan waa looga horreeyey weligeedba waa la adeegsan jiray quraysh baa adeegsatay almuqaatacatu alcaama cunaqabatayntii guud miithaaqu aldulmi waalcudwaan heshiiskii gardarada dulmiga dulmiga iyo gardarada iyo xadgudubka zaadad waxaa korodhay oo siyaaday oo faraha ka baxday xayr xayratulmushrikiina mushrikiintii wareerkoodii ay wareersadeen wareerkiibaa aada iyo aada u kordhay id sababtu u kordhana maxay tahay nafadat waxaa ka dhammaatay alxiyalu wax alla wixii tab ay hayeen oo dhan ay kula dagaalami lahayn dacwada ayaa ka dhammaatay wawajaduu waxay arkeen haddana bani haashim reer bani haashim wa bani lmualib iyo reer bani mualib oo musamimiina ku adkaystay oo ku adkaysanaya calaa xifdi nabiyillaahi nabiga ilaahay inay ilaaliyaan oy waardiyeeyaan oy naftooda u huraan inay ku adkaysteenna way arkeen oo nimankaasi go-aankaa gaadheen markii uu shiriyey abu taalib iyo walqiyaami inay istaagaan duunahu isaga sokodiisa inay yidhaahdaan ninkii isaga soo aadaya bal horta anaga meydkayaga ha ka tallaabsado kaa-inan ha dhaco ama ha ahaado maa kaana ninku kasta ha ahdee ama wixii dhici ha dhace fajtamacuu waxay ku shireen oy ku kulmeen nimankii kufaaru quraysh ahaa ama mushrikiintii fii khayf fii khayfi bani kinaana reer bani kinaana khayfkoodii ayay ku kulmeen oo min waadi lmuxasaf muxasab dheh waadiga ama dooxada muxasab ku taalla halkaasay ku kulmeen fataxaalafuu way isbahaysteen isbahaysi ayay dhiseen weeye waa kan hadda la dhisayo oo kale fataxaalafuu isbahaysi ayay sameeyeen isbahaysigaasoo ka dhan ah calaa bani haashim wa bani lmualib reer bani haashim iyo reer bani mualib ka dhan ah qodobadiisuna ay yihiin kuwa soo socda allaa yunaakixuuhum inaynan wada guursanin walaa yubaayicuuhum aynan lana ganacsanin oo waxna laga iibsanin waxna laga iibinin laga guursanin loona guurinin walaa yujaalisuuhum aynan lana fadhiisanin walaa yukhaalituuhum aysan dhexgelin oon laisdhexgelin walaa yadkhuluu buyuutahum guryahoodana aynan gelin walaa yukallimuuhum aynan la hadlin xataa intii yusallimuu ay uga soo gacan geliyaan ilayhim mushrikiinta maka rasuulallaahi rasuulka ilaahay ay uga soo gacan geliyaan lilqatli si ay u dilaan wa katabuu way qoreen ama way dhigeen bidaalika qodobadaas saxiifatan xaashi ama warqad bay ku qoreen warqad waagaa ma jiri jirin eh maqaar baa lagu qoray maqaar ama saan baa lagu qoray taasoo fiihaa ay ku qoran tahay warqadaas ama saantaas ay ku qoran tahay cuhuudun ballamo la isla galay ahdi iyo ballan la isla galay waa mawaahiiqu iyo heshiisyo la adkeeyey oo nuxurkiisu yahay allaa yaqbaluu inaynan ka aqbalin oo aysan ka yeelin min bani haashim reer bani haashim sulxan wa heshiisa abadan weligood inaynan heshiis la gelin walaa ta'khudhum aynan u qabanin bihim iyaga ra'fatun wax naxariisana aynan u gelin jidhkooda oon loo turin oo hadday baaba-aan aan laga nixin xataa yusallimuuhu xataa intii yusallimu ay kasoo dhiibaan ay kasoo gacan geliyaan hu nabiga sala allahu calayhi wasalama ay kasoo gacan geliyaan lilqatli si loo dilo qaala ibnu lqayim wuxuu yidhi kitaabkiisa zaad lmicaad yuqaalu waxaa la yidhaahdaa katabahaa waxaa qoray mansuur ibnu cikrama ibnu caamir ibnu haashim nin lidhaah baa qoray wa yuqaalu haddana waxaa la yidhaahdaa may waxaa qoray nadar ibnu alxaaris baa qoray laakiin wasaxiixu sida saxiixa ah annahu ka qoray baqiid ibnu caamir ibnu haashim nin lidhaah wey ninkaasaa qoray fa dacaa calayhi waxaa habaaray ninkaas rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa habaaray sala allahu calayhi wasalam fa shullat way qallashay ama way engegtay yaduhu gacantiisii gacantii wax ku qoray baraalisi baa ku dhacay maaragtay way qallashay tamma waxaan hana qaaday oo dhammaystirmay hada almiithaaqu ahdigaas ama heshiiskaas isaga ah wa culliqat waxaa laga soo laalaadiyey oo lagu xidhay alsaxiifatu maqaarkii ay waxaas ku qoraayeen ama xaashidii fii jawfi lkacbati kacbada gudaheeda ayaa laga soo laalaadiyey fanxaaza waxaa ku biiray banu haashim iyo wa banulmutalib ree bani haashim iyo ree bani mutalib oo dhan isku dhinac bay mareen mu'minuhum koodii mu'minka ahaa wa kaafiruhum koodii gaalka ahaa isku dhinac bay mareen haddii laga reebo ilaa abaallahab abaallahab maahle wa xubisuu waxaa lagu go-doomiyey oo lagu xidhay fii shicbi abi aalib abi aalib goshiisii waa meel maka ku taalla wadaalika arrintaasina waxay dhacday fii maa yuqaalu sida la yidhaahdo leylata hilaali lmuxaram bisha muxaram la yidhaahda habeenkay bilatay ama zaka innagoo aynu idhaahno habeenkay bilatay sanata sabcin min albictha sanadkii toddobaad ee bicthada nabiga sala allahu calayhi wasalam wa qiila kayra daalikana waa layidhi alaaatu acwaamin saddex sano oo fii shicbi abi aalib lagu sugnaa bal ka waran cunaqabataynta intaa la-eg ee naxariis darrada ee arxam darrada ah oo saddex sano ay ku sugnaayeen washtadda waxaa adkaaday alxisaaru go-doomintii ayaa adkaatay wa qudicat waxaa laga jaray canhum reer bani haashim iyo reer bani lmutalib iyo mu'miniintii la socotay iyo nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa laga jaray almiiratu wax alla wixii raashin ahaa waay miiradu waa raashin gaar ahaan weliba waa raashinka lasoo iibsado raashinka meel kale laga keensada ee ka kuu baxay oo keliyata maaha haruursi baa la yidhaha soomaalida dadka aynan beeruhu u bixin markay jiilaalkii tahay xooluhu caana yareeyaan way hahuursanaa way hadhuursadaan oo intay meelaha beeruhu ay ka baxaan aadaan ay xoolo geeyaan iyo waxay soo soo qaataan waxay jiilaalkaa cuni lahaayeen oo hadhuudha galley ama masago hadhuursi baa idhaha almiira taa weeye iyo walmaaddati iyo wixii kale ee ay qofka bani aadamku u baahan yahay baa maaddo la yidhaahda falam yakun maysan ahayn almushrikuuna mushrikiintii qureysheed ee maka yatrukuuna koo u daaya ama ogolaado oo ka taga dacaaman wax raashinahoo la quuto yadkhulu kaasoo yadkhulu makata maka soo gala maka soo gala maysanu ogolayn walaa baycan wax la iibinayo hadduu maka yimaado raashin la iibinayo hadduu maka yimaado oo reer bani haashimi reer mualib reer bani mutalib ay rabaan inay raashinkii gataan iyo dadkii mu'miniinta ahaa umay daynaynine way ku qaaliyeynayeen waxay gaadhsiinayeen meel aysan kuwani iibsan karayn walaa baycan ama beec uu ku soo galo ilaa baadaruuhu way uga hormari jireen fashtaroohu wayna gadan jireenba wax alla wixi intay suuqa uga hormaraan yaa wixii oo dhan gadanayaan marka qolyahan la go-doomiya waxay gataanba heli maayeen suuqa dhanba waa la bannaynayaa xataa intii ayay saas yeeleen balaqahum wuu soo gaadhay aljuhdu daalkii ugu dambeeyey gaajo jahdiga hadda waxaa laga wadaa gaajo iyo iyo oon iyo silic meeshii ugu dambeeyay ay ka gaadhaan oo waltaja-uu ay dani ku qabatay ilaa akli l awraaqi geedaha caleentooda inay cunaan iyo waljuluudi maqaar innagoo aynu aragnay waddankeena marar badan bay abaari ka dhacdaa dadka markii ay meesha wax walba ay waayaan cagaarka iyo waxay cunaan garaska iyo hadday uu markaa jiro iyo maqaar inta dabka la saarto la cuno markuu kululaado la cunayo saasay gaa halkaasay gaadheen wa xataa intii ayay gaajo iyo silic meeshii ugu dambeysay uu ka gaadhay intii kaana uu ahaa yusmacu kii la maqlo min waraa'i shu ashicbi goshaas abi taalib gadaasheeda aswaatu nisaa'ihim reer bani haashim iyo reer bani mutalib dumarkooda qayladooda iyo oohintooda iyo aadaarkooda laga maqlo oohintooda iyo wa sibyaanihim caruurtooda oo yatadaaquuna la ooyaya min aljuuci gaajo wa kaana wuxuu ahaa laa yasiliku laa yasilu kii uusan gaadhin ilayhim iyaga shay-un waxba ma gaadhi jirin ilaa siran si qarsoodi ah maahane waxoogaa marmarka qaarkood si qarsoodi ah yaa wax loogu geyn jiray wa kaanuu waxay ahaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniintii iyo reer bani haashim iyo reer mutalibkii shicbiga lagu go-doomiyey waxay ahaayeen laa yakhrujuuna kuwa aan ka soo bixin min ashicbi gosha liishtiraa'i alxawaa'iji waxay u baahan yihiin say u soo iibsadaan ilaa fi lashhur lxurum bilaha ashhurulxurumka loo yaqaano maahane ashhurulxurumka waa afar bilood saddex way isku xigtaa midna waa meel gooni ah saddexda isku xigtaay waxa weeye waa dilqicda iyo dilxija iyo muxaram saddexdaas way isku xigaan ta kalena waa rajab afartaasaa ashhur xurum la yidhaah horeyna waan usoo aragnay dagaalka waa la dhigi jiray carab dagaalka meel bay iska dhigi jirtay inkastoo mararka qaarkood wax ay samayn jireen waxaa la yidhaaha annasaa aw innasi in dib loo dhigo haddii dagaal ay u baahdaan bil kale ayay ka qallayn jireen intay tan iska iska dagaalamaan wa kaanuu waxay ahaayeen yashtaruuna kuwa iibsada min alciiri safarada safarka alaabta sidaa ciir la yidhaah allatii taasoo taridu soo gasha makata maka min khaarijiha bannaankeeda ka soo gasha walaakina hase ahtee ahla maka dadka ree maka kaanuu waxay ahaayeen yasiiduuna kuwa ku siyaadiya oo ku qaaliyeeya calayhim iyaga mu'miniintii iyo reer bani haashim iyo reer bani mutalib fi silcati badeecadda ayay ku qaaliyeyn jireen qiimataha qiimaheeda ayay ku qaaliyeyn jireen xataa laa yasta xataa intii laa yastatiicuuna aysan ka awoodin shiraacaha iibsiga iibkeeda waa lagu qaaliya xataa hadday yimaadiin marna ama wixii oo suuqiiba waa la waa la faaruqinayaa oo waxay imanayaan suuqii oo haawanaya oo wixii la dhammaystay hadday ka soo gaadhaanna si ula kaca yaa lagu qaaliyeyn markaasayna waxba iibsan karayn wa kaana wuxuu ahaa xakiim ibnu xisaam ninka la yidhaahdo rubamaa in laga yaabo yaxmilu inuu u raro qamxan sareen ilaa camatihi eedadii oo khadiijata khadiijahayd radi allahu tacaala canha wuu u rari jiray waqad tacarada waxaa ishortaagay waqad tacarada waxaa ishortaagay lahu isaga maratan mar abuu jahlin abuu jahl baa ishortaagay fa tacallaqa bihi wuu ku dhegay liyamnacahu si uu uga celiyo uu yidhaahdo wallaahi inaadan xabad u geynayn ma cunaqabatayntii baa jabinaysa fa tadakhala baynahumaa waxaa soo dhex galay abulbukhtiri ninka la yidhaah baa soo dhex galay wa makkana wuxuu u suurtogeliyey hu xakiim ibnu xisaam wuxuu u suurtogeliyey min xamli lqamxi qamadagii ama sareenkii inuu u geeyo ilaa camatihi eedadii wa kaana wuxuu ahaa abuu aalib abuu aalib wuxuu ahaa yakhaafu kii u cabsada ama u baqa calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay buu u baqi jiray oo intay usoo dhuuntaan inay dilaan sala allahu calayhi wasalam fa kaana wuxuu ahaa idaa akhada annaasu dadku madaajicahum meeshii ay seexan lahaayeen haddii ay seexdaan weye oo hurdo laysu qabanqaabiyo ruux waliba meeshuu seexan lahaa uu seexdo uu jiibsado ya'muru wuxuu amar ku siin jiray abuu aalib rasuulallaahi rasuulka ilaahay wuxuu amar ku siin jiray an yadajica inuu jiibsado ama uu seexdo calaa firaashihi abuu aalib gogoshiisii loogu talagalay halkan seexa iyuu dhahayay halkan seexo xataa yaraa ilaa uu ka arko daalika arrintaa iyada gogoshaydii inay tahay man ciddii doonta ama damacda man ciddii araada damacda iqhtiyaalahu si dhagar iyo gaadma ah inay u disho fa idaa naama annaasu dadku markay seexdaan haddana amara amar wuxuu ku siin jiray axada baniihi wiilashiisa midkood aw ikhwaanihi ama isaga walaaladii hadduu abi aalib yahay ama wiilashiisa ama walaaladii aw bani camihi ama ilmaadeeradii buu amar ku siin jiray fadajaca wuxuu dhihi jiray seexo adigu calaa firaashi rasuulilaahi rasuulka ilaahi gogashiisa orag adigu seexo wa amarahu wuxuu amar ku siin jiray an yaatiya bacduhum qaarkood inay la yimaadeen furshahum gogoshooda oo ay rasuulka waardiyanaan waardiyeeyaan oo ay dhinacyada ka seexdaan wa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama iyo walmuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yakhrujuuna kuwa soo baxa fii ayaami almowsimi ayaamaha xajka oo ashhurulxurumkii lagu jiro oo dadka waxay rabaan samayn karaan yay soo bixi jireen fa yalqowna annaasa dadkii carabta ahaa ee xajka u yimid ee meel walba ka yimid dadkaas ayay la kulmi jireen wa yadcuunahum dadkaasaa waxay ugu yeedhi jireen ilal islaami islaamka ayay ugu yeedhi jireen waqad aslafnaa waxaan horu soo sheegnay maa wixii kaana uu ahaa ya-ti kii uu la yimaado bihi shaygaba abuulahab abuulahab wixii uu samayn jirayna waan soo hadalayo waan ka soo hadalayo waxa weeyaan rasuulku kolba qolu u tegi markaasuu diinta u sheegi qur-aankiibuu ku dul aqrinayaa kana wuu daba socona wuxuu leeyahay war waa beenaale ha dhagaysanina anaa adeero ah beenaalo weeye saasuu dhihi jiray ninka ugu daran buu ahaa abujahlna isagaa kasii daraa abulahab lacnatullaahi caleyh haddana naqdu saxiifat almiithaaq heshiiskaas dulmiga iyo gardarrada iyo xadgudubka ah oo la tirtiray ama la buriyey burintiisii rag baa u kacay oo buriyey mara waxaa gudbay caamaani laba sano aw halaathatu acwaamin ama saddex sano wal amru arrintuna calaa daalika sidaa iyadoo ah oo reer bani haashim iyo reer bani mutalib rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo wixii muminiinihi ay halkaa ku xabisan yihiin oo lagu go-doomiyey oo lagu cunaqabateeyey wa fi lmuxarami bisha muxaram sanata cashrin min annubuwa sanadka tobnaad ee nabadnimada yaa nuqidat waxaa la buriyey alsaxiifatu heshiiskii wa fukka waxaa la furay alxisaaru go-doomintiina waa la furay wadaalika sababtu maxay tahay anna qurayshan qoraysh dhab ahaantii qoraysh kaanuu waxay ahaayeen bayna waxay u qaybsanaayeen bayna raadin mid raalli ka ah bi haada almiithaaqi heshiiskan dulmiga ah dad raalli ka ah iyo wa kaarihin lahu iyo mid lagu sanduleeyey oo karaahiyeysanayay oo necbaa fa sacaa waxaa ka shaqeeyey fii naqdi saxiifati saxiifadan iyo heshiiskan dulmiga ah burrintiisa waxaa ka shaqeeyey man qoladii kaana ahaa kaarihan mid necab oon raalli ka ahayn lahaa iyada markii horeba wa kaana wuxuu ah alqaa'imu ninka isu taagay koow ee fadliga ugu weyn le isu taagay bidaalika arrintaas wuxuu ahaa nin la yidhaha magaciisa haashim ibna camr ibna caamir ibnu lucay ninkaasuu ah marka ninkaas magaciisa in la xusuusto weeye haashim ibnu camr wa kaana wuxuu ahaa haashim yasilu kii la xidhiidha bani haashim reer bani haashim iyo intii meesha ku go-dansanaydba fi shicbi gosha ayuu u tegi jiray uu la xidhiidhi jiray mustakfiyan bileyli isaga oo isku qarinaya oo ku gabanaya habeenka iyo wuxuu gaadhsiin jiray biacaami acaam wa kaana wuxuu ahaa dheh yasilu kii gaadhsiiya bani haashim reer bani haashim fi shicbi gosha markay ku jireen mustakfiyan bileyli isagoo habeenka ku gabanaya ama ku dhowmanayo biacaami cunto ayuu u geyn jiray marka ninkii oo sidaas ahaa haashim ibni camr oo awalna aan raalli ka ahayn intay dadkani meesha ku xidhnaayeenna dadkay ka dhiman waayeen wuxuu geyn jiray isaga iyo xakiim ibnu xisaam iyo dad badan oo dad sharaf la-a jiray oo wuxuu geyn jiray dadkan ninkaasaa isu taagay fa innahu isagu dahaba wuxuu u tegay ilaa zuhayr ibni abi umayat almakhzuumi nin la yidhaahdo ayuu u tegay wa kaanat waxay ahayd zuhayrkaas ummuhu hooyadii caatika binta cabdilmualib caatika binta cabdilmualib baa dhashayba oo abti runa waxaa u ah abu aalib wa qaala wuxuu yidhi yaa saas dhahaya haashim ibni camri baa dhahaya wuxuuna la hadlayaa zuhayr ibnu abi umaya wuxuu ku yidhi yaa zuhayru zuhayrow atardaa ma waxaad raalli ka tahay an taakula acaama raashin inaa iska cunto wa tashraba sharaaba sharaabna aada cabto wa akhwaaluka adiga abtiyaana abtiyaashaana bixaydu meel ay ku sugan yihiin taclamu aada og tahay fa qaala wuxuu ku yidhi suhayr baa dhahaya wayxaka warhooge famaa asnacu maxaan sameeyaa wa ana rajulun waaxidun hal nin un baanahay maxaan qaban karaa hadalkuu sii wato wuxuu yidhi amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low kaana hadduu ahaan lahaa macii aniga rajulun aakhara nin kale hadduu ila jiri lahaa la qumtu waxaan isu taagi lahaa fii naqdihaa heshiiskaas iyo warqaddaa xunta ee meesha la dhigay burid burinteeda iyo jeexjeexiddeeda ayaan isu taagi lahaa qaala wuxuu yidhi yaa dhahaya haashim ibnu camri baa dhahaya qad wajadta rajulan horta nin waad heshay buu yidhi qad wajadta waad heshay rajulan nin waad heshay nin soomaali raban heshay ninkii qaala zuhayr baa wuxuu yidhi faman huwa waa kuma ninku qaala wuxuu yidhi ana aniga qaala lahu zuhayr wuxuu ku yidhi abqinaa rajulan thaalithan bal nin saddexaadna inoo raadi nin saddexaadna inoo raadi meesha weli waan yarnahay fa dahaba wuxuu u tegay ila almucim ibnu cadiy buu u tegay fa dakara wuxuu u sheegay waa zuhayre ama waxa weeyaan waa zuhayre fa dakara wuxuu u sheegay arxaama bani haashim reer bani haashim qaraabanimadkooda inay qaraabo yihiin wa bani lmutalib ibni cabdi manaaf wa laamahu wuu canaantay ama wuu u naqay calaa muwaafaqatihi raacitaankii uu ku raacay uu ku waafaqay liqurayshin quraysh calaa haada dulmi dulmigan isaga uu ku raacay mucim bin cadiy waa reeban waa nin reer khusaaca dulmiga uu ku raacay fa qaala lmucim wuxuu yihi wayxaka wahooge maada asnacu maxaan samayn karaa inamaa ana rajulun waaxidun hal nin un baanahay qaala wuxuu yihi qad wajadta haaniyan nin labaad waad haysaa qaala wuxuu yidhi man huwa waa kuma qaala ana aniga weeyaan buu yidhi qaala mucim wuxuu yidhi abqinaa haalitan war mid saddexaadna inoo raadi qaala wuxuu ku yidhi zuhayr qad facaltu waan falay qaala man huwa ma ninka arrintaa wadaa mar walba waa haashim zuhayr ibnu abi umaya weeyaan buu yidhi marka hadda jaa saddex baannahay qaala wuxuu yidhi mucim ibqinaa raabican mid afraadna inoo raadi fadahaba haashim wuxuu u tegay ilaa abilbukhturi nin la yidhaha buu u tegay ibnu hishaam faqaala lahu wuxuu ku yidhi naxwan waxay isku mid yihiin mima qaala wuxuu ku yidhi lilmucim mucim ibnu cadiy wuxuu ku yidhi hoo kale unbuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi abulbukhturi wa hal min axadin cidi ma jirtaa oo yuciinu calaa haadaa arrintaas gacan inagu siinaya qaala wuxuu yidhi nacamhaa qaala wuxuu yidhi man huwa waa kuma qaala wuxuu yidhi zuhayr ibnu abi umaya kow dheh walmucim ibnu cadiyi laba dheh wa ana aniga saddex dheh iyo adiga afar jaa afar baan nahay qaala wuxuu yidhi ibqinaa raabican mid khaamisan mid shanaad inoo raadi war mid shanaad inoo raadi meel fiican ayay maraysaa ee mid mid maaragtay shanaadna inoo raadi fa dahaba wuxuu u tegay waa haashimkii weli eh ilaa zamcata ibn alswad ibn almualib ibni asad ninkaasuu u tegay fa kallamahu wuu la hadlay wa dakara wuxuu u sheegay lahu dakara haashim wuxuu u sheegay lahu zamca wuxuu u sheegay qaraabatahu qaraabadiisii uu leeyahay reer bani haashim iyo reer bani mualib iyo wa xaqahum xaqa ay ku leeyihiin fa qaala lahu wuxuu ku yidhi wahal calaa haada almri wahal ma jiraa calaa haada alamri arrintan iyada ah alladii arrintaasoo tadcuunii aad igu yeedhaysa ilaahay arrinta min axadin cidna ma ku sugan tahay arrin arrin arrintan cid qabtaa ma jirtaa qaala wuxuu yidhi nacamha uma markaa kadib samaa wuxuu u magacaabay lahu isaga alqowma afartii nin ee isaga ka horreysay ayuu u sheegay marka shantoodii baa issoo raacay faijtamacuu waxay ku kulmeen cinda alxajuuni meesha xajuun la yidhaahdo waa meel uun kacbada agagaarkeeda ayay ku kulmeen wa tacaaqaduu heshiis bay galeen heshiis yay isla gunteen oo waa gacantay isgeliyeen cala alqiyaami inay isu taagaan binaqdi saxiifati heshiiskaas lagu qoray maqaarka xunka ah lagu qoray inay buriyaan iyo heshiis ku galeen ay gacanta isku geliyeen wa qaala zuhayr wuxuu yidhi ana aniga abda-ukum idiin bilaabi fa akuunu waxaan ahaanayaa awala man yatakalam marka hadda khidadii ay arrintii ku fulin lahaayeen ayay degsadeen darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam